barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban heerarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka e v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad saddexda bisha sebtembar sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno curinta ganacsiga
dhaqashada digaaga weliba digaaga dabiiciga ah sian usoo aasaasnay saddexdeeda gurub horta iminka mar horeaanu aasaasnay oo tiraaba waxaanu aasaasnay laba jeer markii koowaad waxaanu ku aasaasnay lacag dhan shan boqoloo dollar baanu ku intaanu iska ururinay aanu ku aasaasnay sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka idinku haynaa
marka horese kusoo dhowaada warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada buulo gaduud ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in halkaasi saaka ay al-shabaab soo weerareen saldhig milatari oo ay ciidanku halkaasi ku leeyihiin al-shabaab ayaa weerarka u adeegsatay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo maleeshiya lug ku soo gashay goobtaasi khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in goobtaasi ay ka dhacday faahfaahinta idaacadaha iyaga soo socda ayaaad ku dhagaysan doontaan madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa safar maalin ah la qaatay dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanta harvey isaga oo safar kooban ku tegey ama kusoo gebagabeeyey lake charles oo ka tirsan gobolka luisiana halkaas oo uu gacan qaaday qaar ka mida dadka gargaarka degdega ah fidinayey madaxweyne trump ma uu samayn wax hadala intii uu safarkan kooban ee luisiana ku guda jiray laakiin waxa uu la kulmay qaar ka mida dadka waxyeeladu soo gaadhay isaga oo u ballan qaaday in uu si deg deg ah wax uga qaban doono dhibaatada ka soo gaadhay duufaantani
idaacadda saake waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ku saabsan curinta ganacsiga waxaa barnaamijkani soo jeedinaya haashim sheekh cumar good
kuso dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada aad ka dhagaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dhallinyarada jaamacadaha maxay hal abuur ganacsi ay ku soo kordhiyaan ganacsiga waxaana inoogu marti ah saddex dhallinyara oo wax ka barta jaamacadda maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga ee jaamacadda camuud oo leh kambaniga dhaqashada digaaga ee gobolka awdal dhallinyartaasi oo kale ah cabdirasaaq caydiid aadan faadumo faarax jaamac iyo maxamed baahir cabdilaahi ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhowaan waxaad ka qayb qaadateen tartan shan jaamacadood loogu qabtay magaalada hargeysa oo lagaga hadlayay hal abuurka ganacsiga tartankaasi aad ku soo guulaysateen idinku gaar ahaan kuliyadiinan maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga jaamacadda camuud anoo ku bilaabaya cabdirasaaq barnaamijkaasi wax ku saabsan
waad mahadsantahay xaashin sheekh cumar good magacaygu waxa weyaan cabdirasaaq caydiid aadan kana tirsan ardayda jaamacadda camuud gaar ahaan kuliyadda maaraynta iyo ganacsiga departmentgiisa project management inta haddan kaga soo gudbo maxaa idinay macluumaadka aniga igu saabsan waxaanu ka qayb qaadanay tartan tartankaasoo la odhanaya innovation business idea ama sida loo ikhtiraco fikrad ganacsi oo cusub oo lacaala haddii aad lacag haysan lahayd maxay aad u samayn lahayd wadanka ama baahi intee ganacsi uu baahi intee leegu wadanka u qabo baad asaasi lahayd buu tartankaasi ku saabsanaa tartanku sidiisana wuxuu lahaa dhowr face markii u horeysay faysaskii koowaad gurubyo badan baa ku tartamay maxaydana gurubyo way guuldaraysteen gurubyona soo bixeen haddana finalkiibaa jaamacadda lagu qabtay markii dambe nasiib wanaag waxaan noqonay gruubkii finalka jaamacadda camuudka soo baxa taasiyon markaa inoo hadhanay tartankii ugu dambeeyey finalka ee ka qabsoomay maxaydana ee hargeysa tartankaasi ay ku tartamayeen shan jaamacadood oo ka tirsan waddanka alxamdulilah nasiib wanaag waxaanu noqonay maxaadanay ardaydii ku guulaysatay tartanka annagoo fikradda iyo ganacsiga hal abuurka aanu wadaninay ahayd weli aanu ku salaynayni maxaadanay baahida wadanka jirta markaad is leedahay maxaadanay dee fikrad ganacsi keen marka hore waa inaad ogaataa baahi baahidaasoo maxaadanay uu bulshadu iyo wadankuba ay u baahanyiin markii aanu dhinac kasta ka eegnay bulshada iyo baahida ay u qabta maxaadanay in loo sameeyo fikrad ganacsi oo cusub waxaanu garanay in aanu maxaadanay aanu ka haqabtirno bowltary farming ama maxaadanay dhaqashada digaaga annagoona maxaadanay siinanay service fara badan oo ku jiraan meat iyo eg hilibkii iyo beedkii dhammaan ay ku jiraan faadumo tartanka hal abuurka ganacsiga ee loo qabtay dhallinyarada jaamacadaha shanta ah ee ka dhacay magaalada hargeysa idinku waxaad la tegtihiin kambani soo saaraya dhaqashada digaaga ama sida loo dhaqdo digaaga kambani ka shaqaynaya ayaad soo bandhigteen yaa curinta lahaa barnaamijkaasi tartanka idinku se sead ugu guulaysateen inaad noqotaan jaamacaddii ku guulaysatay mashruucaasi hal abuurka ganacsiga magacigu waa faadmo faarax jaamaca ka socota kuliyadda business administration haddii aan ka sheekeeyo barnaamijkan waxaa soo abaabulay madaxa jaamacadda beder mubaarag aare waxaa kaloo kala qayb qaadanayay ururka shaqadoon waxaa fan ka bixinayay premier bank banka layirahda caalamiga ah barnaamijkani wuxuu ku salaysnaa sidaan u abuuri lahayn fikrad cusub waxaa noo saaciday oaan ku guuleysanay marka hore ilaahay baaba hadda iskaleh oo dee aan ku guulaysa marka labaad aqoonta aanu ka helnay jaamacaddeeda camuud iyo aqoontaan anagu la tagnay waxaa kaloo noo sahlay inaanu ku guulaysano inaanu kaga duwanayn waxyaalo badan jaamacadihiina la tartameeyey oo kale hadday noqoto qaabkan aad qofkii shaqsiyan uu xusoo bandhigayo oo kale aanu kaga duwanayn waxaanu kaga duwanayn oo kale fikirka aan la nimaanay oo ahaa dhaqashada digaaga oo ka jirtay baahi ka jirta ka turjumaysay gobolkayaga awdal oo ahayd inuusan maanta lahayn wax kambeniya oo gobolka ka dhisan aanu isna laftirkiisa taasoo noo saaciday welibana inaanu si fiican uga soo guulaysano barnaamijkaas
maxamed kambeniga idinku aad aasaasteen ead kaga qayb gasheen tartanka kuna soo guulaysateen tartankaasi loo qabtay shanta jaamacadood ee ah dhaqashada digaaga seed u aasaasteen raxiim magacaygu waa maxamed daahir cabdilaahi dhigtana jaamacadda camuud keliyadda maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga haddaan faahfaahin yaroo gaaban kaaga bixiyo kambanigan dhaqashada digaaga weliba digaaga dabiiciga ah sian usoo aasaasnay saddexdeeda gurub horta imika mar horeaanu aasaasnay oo tiraba waxaanu aasaasnay laba jeer markii koowaad waxaanu ku aasaasnay lacag dhan shan boqoloo dollar baanu ku intaanu iska ururinay aanu ku aasaasnay dabadeetna meel fog baanu ka dhisnay digaaggii marka meesha digaagaaga aad ka dhisayso iyo meesha aad degantahay haddii ay aada u kala fog yihiin waxaa imanaya dayac ama inaad dee uu dayacmo ayaa imanaysa taa kamanu fikirin oo fikraddu markaa nagumay jirin dabadeetna uu naga khasaaray markii koowaad oo wuxuu naga khasaaray nadaafad la-aan digaaggii ku timiday iyo meeshii aan ka samayno naga dheereed oo toddobaadkii laba mar baanu soo booqanaynay taasina waa dhibtii koowaad iyo lacagtoo oo nagu yareyd markii labaadna kamanu hadhin fikradeedii mar labaad baan haddana lacago isku soo ururnay ilaa meelaha sideed boqoloo dollar gaadhaysa haddana fikirkii koowaad dhib baa naga soo gaadhay kow meeshoo dheerayd laba nadaafad darro labada halkaanu ka hagaajin lahayn baanu haddana qaladkii labaad baan kusii celinoo halkii maan ka samaynay dabadeetna waxaan noogu soo biiray inay ay digaaggii bataan kastamarkaygina macaamiisheediina ay badato laakiin haddana qaladkii koowaad eenu ku dhacnay baanu sixinoo halkiiba haddana markii labaad uu nagaga xumaaday markii saddexaad ayaanu fikirnay jaamacaddana kuliyadaas waxaan ku jirnay markaa unban kuliyadda aan bilaabaynay oo maxaadanay maamulka iyo maaraynta iyo ganacsiga wax badan kamanu fahansanayn laakiin markaanu fahnay qaladkaygii aan isweydiinay challengeski ama caqabadihii naga hor imanayaan balaangaraynay ama aan qorshaynay ayaan saxnay markii saddexaad alxamdulilah lacaga fiican baan isku keennay qaladkii hore iyo qalad kaloo soo socdayba waanu hagaajinay taasina markaa mid maxaydanay noo ogolaatay bay ahayd inaan qaladaadkaygii wixii aan samaynay aan kaga faa'iidaysano sidoo kale tartankanna wuxuu yimiday annagoo hawsheedii wadna ayuu markaa jaamacadda yimiday dabadeetna waan codsanay taasina waxay nagaga qayb qaadatay inaan ganacsigeygii aan lahayn annagu aan cilmi dheeraadan aan u lahayn taasina waxay noo fududaysay inaanu ku guulaysano tartankii alaabuurka jaamacadda somalilan cabdirasaaq wadanka way ku yaryihiin dhallinyarada jaamacadaha intay ka baxaan hal abuur ganacsi sameeya ama se shirkadaba sameeya ma isleedihiin idinku waad ka duwanaan doontaan ardaydii hore ee ka baxday jaamacadda ee aan wax ay abuureenaani jirin maadaama idinku kuliyaddiinan imigaaad fursad u hesheen idinkoo wax baranaya inaad haddana abuurtaan ganacsi
dabcan haa waanu rajaynana inaanu ka duwanaano maxaydanay ardaydii ama loodadkii naga horeeyey ee ka baxay jaamacadda waayo maxaydanay maxay markaad aad inaad rabto inaad qof kale aad aad ka duwanaato waa inaad waxaan maxaydanay cilmiga halagu bare caqliga la kaasho waa inaad maxaydanay waxaan aad baranayso aad garataa waxa uu yahay waxaanu imigaanu ku jirnaa waa kuliyadda ganacsiga ayaanu ku jirnaa waa inaad maxaydanay aad aan waxaan ognahay ma ahayn aanu garanaa shaqada aanu qaban doono kole inay ku saabsanaan doonto ganacsi aaba anagu ha amuurana amaba ha maaraynay waan waxaanu islenahay kamida dhaliya hadafkaanu ka leenahay inaanu fikrad ganacsi aan abuurno fikradanu maahay fikrado kale oo waxa jira maxaadane ay u baahan yihiin bulshadeennu kuwa iyo kuwa ka badanna maxaadane inaanu u soo saari doono haddii aan la idmo faadumo bandhiga aad ka qayb gasheen kambanigiinan dhaqashada digaaga waxaa jiray dhallinyaro idinla mida oo jaamacadaha ka socotay waxyaabihii aad ka faa'iidaysateen ee ay dhallinyartaasi hal abuur iyaguna ay la yimaadeen maxaa ka mid ahaa ay idinkaga duwanaayeen
waxyaalihii ay la yimaadeen ay nagaga duwanaayeen oo kale waxaa ka mid ahaa inay la yimaadeen fikrado cusub oo laftirkooda looga baahnaa isla gobolkeega waxyaalihii aan ka faaidna waxay ahaayeen oo kale in qaabkan maxaanku yidhahdaaye laftirkiisa ahaa mayraxa la yidhaahdo awalhaan aniga ka shaqsi ahaan horta maanan aqoon waxa mayraxa la yidhaahdo maalintaas baan ka bartay gruubkii nagula tartamayay ee gobolka sool ka socday si welibana hufan oo nasdhihi karo xataa badankooda dadka meesha joogay maysan aqoon kelmadan mayrax iyo geedkan wuxuu yahay wuxuu faa'iido uu leeyahay oo kale ayagoo xagga xataa kusoo qaatay inuu loo isticmaalo caafimaadiyan cudurro ka mid ah oo dadka lagu daaweeyo waxaa jira kumanaan arday oo nala mid ah annaga maanta oo fikradahaanu hayno fikrado ka fiican haya waxaan jeclaan lahaan ku dhiirigelinayaa inay maalgeliyaan oy u qabtaan barnaamijkan oo kale maanta annaga naloo qabtay oo kale xaqiiqatan barnaamij wuxuu ahaa abid aanan anugu horta kasoo qaybgelin barnaamij wuxuu ahaa aan kasoo faa'iiday aqoon aad u fara badan barnaamijka markaan gelaynay waxaa nooga horeeyay tareen inuu noo qabtay ururka shaqadoon la yidhaahdo oo laftirkiisu waxyaalahaas ku takhasusay dee waxaan kasoo faa'iidnay cilmi aan maanta yarayn waxaan dhihi karnaa maanta annagaaba faaduma waxaad ka warantahay oo kale gabdhuhu inta badan way ku yaryihiin inay abuurtaan shaqooyin ama shirkado seed gabdhaha idinla mid ee dhallinyarta oo kalea ee jaamacadaha ka baxay ama kuwa dhiganaya aad ugu dhiirigelin lahayd in iyaguna ay la yimaadaan hal abuur ganacsi iyo sidii ay shaqo u abuuran lahayn
horta waa runtaasaad ka dhawaajisay walow ay maanta ka fiican tahay sidii ay marka hore ahaan jirtay inaan waxbarashada xagga dumarka marka la yidhaahdo ay ku yaryihiin oo kale waxaanu ku tartamaynay shan jaamacadood shantayadaa jaamacadood afar hablood keliyaanu kaga jirin waxa kale wada rag bay ahaayeen markaan saa u fiiriyo kale waan ka nixi jiray waxaasoo raga oo dee afar hablood keliya aanu ku nahay meeshii hablaha ay la midka ah oo maanta jaamacadaha ku jira kuwa jaamacadaha soo gelaya waxaan kula talin lahaa inay sameeyaan yacnii fikrado ay ku abuuri karaan hal abuurnimo waan hubaa inay ka boqolkiiba boqol ka hal abuursan yihiin ragga welibana xagga manajementiga marka la yidhaahdo aanu kaga fiicannahay xagga ragga oanu dhaqaalaha ku fiicannahay marka waxaan dhihi lahaa fursadahan maanta waa fursado idiin bannaan waa fursado aad ka faa'iidaysan kartaan waa fursado mustaqbalkiina idin caawin doona waan jeclaan lahaa maanta sidaan ugu dhiiranay aan anugu ugu dhiiraday inaad la timaadaan halabuurkiina inaad ku tartantaan inaad iska soo dhex saartaan bulshada bulshada maanta annagay nugu tiirsan tahay marka waxaan dhihi lahaa ka qayb qaata barnaamijyada saasoo kale ah waana ku dhiiragelinaya
maxamed daahir iminka maadaama idinku kambanigiinani idinkoo jaamacaddii dhiganaya aad la timaadeen hal abuurnimo ganacsi oo dhaqashada digaagga sidaas leedahay kambanigiinan wuu kusii xoogaysan karaa wuxuun uuna kaga duwanaan karaa kambaniyadii idinla midka ahaa ee waddanka ka jira ee dhaqashada digaaga
waad mahadsan tahay kambanigeegu horta waa kambani cusub markaanu egna kambaniyada kale ee hore usii jira kambaniyada kale waxay isticmaalaan digaag la dhaahdo ama ay ka ganacsadaan hybrid oo caalamkii oo sanadkii sanadkii dhala laba boqol iyo sideetan sanadkii markaa waa saddex boqol iyo lixdan laba boqol iyo sideetan bay dhalaan markaa marka kuwaas waa kuwa artificial ah inay maalintii twice laba jeer inay ay dhalaan baa laga yaabaa sidoo kale kuma maxayd inay deegaanka haddii aan ka hadalno kulaylka iyo qabowga markaa uma qaybta maxayd inay lama qabsami karaan annaku laakiinse digaag waa digaageeni caadigii naturalkii waqtigoogii bay iska dhalayaan iyaguna laakiin haddana waxay dheeryihiin kuwa kale environmentka ama deegaankaan ku noolnahay dhaxan badan hadday timaado kulayl badan haddii uu jiro way la qabsanayeen waa sida inagoo kale aanu noolnahay marka taasina marka annaga waxay noo siinaysaa awood in digaagii naga dhadhiman lahaa maalintiiba labaatan ama shan labaatan inaan halkii digaagaan haysano afartan wiig afartan wiignoma markaa wax badan buu noogu dhalayaa sidoo kale annagu waxaa maxaydna uu kambanigaygu sii xoogaysan karaa saddexdeeduba waxaan nahay management iyo waa ganacsigii waan garanaa nin walba markaa boosishinkii ku fiicnaa buu joogaa oo tartanka haddee si aan ugu galnay wuxuu ahaa nin walba meeshii uu ku fiican yahay baan geyni marka wax naga maxaydna baylahaya ma jiro aqoontiina waan leenahay hadday noqoto maamul iyo hadday noqotoba ganacsi sidoo kalena cilmiga aan ka shaqeyn nin walba toos buu u garanayaa mustaqbalkana insha allah kambanigu haddii dadka waxbartay ay ka badan yihiin dadkaan wax waxba baran wuxuu u dhow yahay inuu burburo laakiin saddexdeedaba waxaa nahay saddex maxaad inay energetica energy nagu jirto jaamacaddan inimkan aan qalinjabinna insha allah cilmigiina waan garanaynaa wixii aan ka shaqaysanna markaa waan garanayna kambanigayga waxaa la dhahdaa awdal boltry farming ayaa la dhahdaa kambanigayga
intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aynu ku soo qaadanay dhallinyarada jaamacadaha iyo waxyaabaha ay kusoo kordhin karaan ganacsiga waxaa noogu marti ahaa saddex dhallinyara oo leh kambaniga dhaqashada digaaga ee gobolka awdal saddexdaas oo kale ah cabdirasaaq caydiid aadan faadimo faarax jaamac iyo maxamed daahir cabdilaahi kuwaasi oo ku guulaystay tartan loo qabtay shan jaamacadood oo ka mid a jaamacadaha somalilan barnaamijkan oo idinka imanayay magaalada boorama uuna idiin soo diyaariyay anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay xaashim sheekh cumar good oo inala socoteynayay barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka oo horena aad uga dhegaysateen barnaamijkan dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa noo soo diyaariyey maxamuud mascade
kulanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka labada kun siddeed iyo tobanka lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa waddamo fara badan oo dunida ahi ay u tartamayaan islamarkaasina qaarado kala disan ay qaramadu habeennadii lasoo dhaafay sardinayeen ha ugu dambeeyo habeenkii xalay ahaa oo kulamo xiise badan ay qaaradaha afrika yurub ka kala dhaceen haddii aana ku bilaabo gruupka ai oo saddex qaran ay ciyaarayeen ayaa kulan ka mid ahaa la joojiyey kadib markii uu roob fara badan oo daayow garoonka biyo dhigay ciyaartan ayaa waxay dhex maraysay waddammada koroweshiya iyo kosofo waxaana ciyaartu ay socotay muddo shan iyo labaatan daqiiqo ah markiiuu garsooruhu ciyaartu kadib wadahadal uu la yeeshay garsoorayaasha ciyaarta la dhexdhexaadinayay uu go'aamiyey in ciyaarta la joojiyo maadaama roobka aan lagu ciyaari karin waxaa telefishinada ciyaarta laga daawanaya laga arkayey banooniga oo marka ay damcaan ciyaartoydu inay isu baasaan aan biyaha dhaafaynin oo cid darbayn kartahay aanay jirin biyaha garoonka yaalla darteed sidaasina waxaa haatan la qorshaynayaa in labada maalin ee soo socota la gooyo maalinta ay kosovo iyo kroweshiya kulankan ciyaari doonaan isla gruubkaasi labada kulan ee kale ay laiskaga hor yimid finland ayaa ka badisay iceland oo hal iyo eber ayay ku guul heshay halka ukrainna ay laba iyo eber ku martay xulka qaranka ee turkiga gruubka d georgia iceland ayaa kulmay serbiya iyo moldovana waxaa saddex iyo eber ku badiyey moldofa halka georgiya ireland ay hal iyo hal bareejac ku kala tageen wales ayaa guul heshay austria ka badisay ciyaaryahan woodban oo ah ciyaaryahan da'yar uu ciyaara kooxda liverpool ayaa goolka guusha u saxiixay qaranka wales gruubka g albaniya oo lichtenshon gurigeeda kula ciyaareysana laba iyo eber albaniya ayaa ku badisay israa'il gurigeeda medsonia ayaa kaga badisay oo hal iyo eber ayaa lagu maray ha yeeshee kulankii ugu xiisaha badnaa ee gruubka iyo dabcanba kulamadii isreereebka ee la ciyaarayay ayaa waxa uu ahaa kii dhex mariyey sbain iyo talyaaniga ciyaartan oo ka dhacday garoonka benabeu ee magaalada madrid ayaa waxa ay sbain ku badisay saddex iyo eber golashaasi laba ka mid ah waxaa dhaliyey xiddig ay ku duusho kooxda kubadda cagta ee real madrid oo garoonkiisa lagu ciyaarayay ee isco labada gool waxaa u raaciyey goolkii saddexaad wiilka ee real madrid xilli ciyaareedkan sii daysay oo ay ka iibisay kooxda kubadda cagta ee chelsea ee alvaro murato oo ciyaarta gadaal ka soo galay wax yar dabadeed markuu ciyaarta soo galana goolkaasi saddexaad u saxiixay xulka qaranka ee sbain sidaasi talyaaniga iyo sbain oo wada lahaa lix iyo toban dhibcood waxaa haatan sagaal iyo toban dhibcood gruubkaasi ku hogaaminaya xulka qaranka ee sbain waddamadan ayaa waxay iskugu soo noqon doonaan ciyaaraha isreereebka oo dhammaantood waxa ay ciyaari doonaan maalinta fooda inagu soo haysa ee talaadada haddii aan ku hormaro gruubka d sida ay talaadadan soo socota isku arki doonaan georgia austria ayay la ciyaari doontaa serbiyana ireland ayaa u iman doonta halka welis ay gurigeeda ku ciyaarayso ay moldofa la ciyaari doonto waxaa cusub mudan welis haatan inay leedahay koob iyo toban dhibcood oo haddii ay badiso markaasi ay suuro gelinayso afar iyo toban dhibcood inay hesho labada kooxood ee ka sarraysay ireland iyo serbiya ayaa iyagu kulmaya oo shan iyo toban iyo saddex iyo toban dhibcood ayay kala leeyihiin serbiya ayaa hogaaminaysa guriga serbiya ayaana lagu ciyaaraya halkaasi welis waxay haysataa fursadda haddii labadaasi dal ay bareeja galaan in ay meel wanaagsan tagto oo markaasi ay afar iyo toban dhibcood hesho haddii gurigeeda ay ku badiso weeyaane gruubka ji kulamadooda waxay ciyaarayaan shanta bisha oo maalinta talaadada ah ku beegan israa'iil iyo talyaaniga ayaa kulmi doona sbain iyo lichtenshon ayaa iyaguna foodes gelin doona halka hal kulan oo gruubkaasi ka mid ah maalinta arbacada la ciyaari doono oo bishu ay lix tahay oo albaniya iyo macedonia ay kulmi doonaan gruubka ay kulamadiisa isna waxaa laisugu soo noqonayaa shanta bisha sebtembar waxaana kulmi doona turkiga iyo kroweshiya finland iyo kosovo ukrain iyo iceland qaaradda afrikana haddii aan jaleeco waxaa fooda isdaray wadamada algeria iyo zambiya guriga zambiya ayaa lagu ciyaarayay ciyaartaasina waxaa saddex iyo hal ay guushu ku raacday xulka qaranka ee zambiya ivory cost oo gabon la ciyaaraysa weliba guriga gabon ayaa lagu ciyaarayay ayaa waxay ku badisay saddex iyo eber oo ay guushu ku raacday xulka qaranka ee ivory cost waxay halkaasi ka qaateen saddex dhibcood senegal iyo burkina faso oo kulmayna eber iyo eber bareejo ah ayay ku kala tageen wararka kale ciyaarahana waxaa ugu waaweyn ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee arsenal masedu usil oo haatan xulkiisa qaranka ku maqan islamarkaasina ka mid a ciyaartoyda ciyaaraysa isreerreebka koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa qoraal dheer uu soo dhigay bartiisa instagram-ka waxa uu ku sheegay in kooxda kubadda cagta arsenaal aanay u qalmin weeraradii maalmahan kaga imaanayay qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee kooxda kubadda cagta arsenaal iyo gebi ahaanba bahda warbaahinta ee dalka ingiriiska weerarada lagu hayo kooxda arsenaal ayaa imanayay kadib markii kooxdu ay ku guuldarraysatay inay isbeddel ku samayso xilli ciyaareedkan kooxdooda oo ay ciyaartooy soo gadato iyo weliba guuldarrooyinkii isxigay ee kooxda ka soo gaaray kooxaha stoke siri iyo liverpool masud usil ayaa qoraalkiisa dheer qayb ka mida uu kula hadlayay ciyaartooydii arsenaal waxa uu ku yidhi hadalka badan joojiya oo bilaaba inaad kooxda taageertaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe waa mascadoo idinla sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsanya maxamuud mascade xubinta ciyaaraha inala socodsiinayey laanta afka soomaaliga v ayaad nagala socotaan haatanna anuu heesaa gacmaa la gelmaya caashay mar hadday caasha joogto mar haddaad joogtid haddii soomaalida sidaadoo kale ismaaciil u dhaqmi lahay waa horaa meeshii la doono la gaari lahaa Haye.
waxaas adaa iiga roon Haye.
adaa lagaa hayaa maanta hibooy ayaan soo qabanaya codadka yaa hay hibohede mm, muusiga hadlaaya haye dimay mar waxaan ka haddii helaa heestana muusiga u jiibi muusiga ugu dhisa waxaa moodaa inuu heesta qeyb ka yahay oo heestay qeyb ka tahay dabcan laakiin markaad isku dhegaysato ereyadii ismaaciilo hee inay ku leedahaad moodaa Haye.
marka marka yaa ku wada luuqaya waxaa ku wada luuqeynaya fanaanka salaad derbi iyo magool hiba nuuraan ka dhex eegaya aniguna codkaas wadajirka ah ee salaaderbi iyo xaliimo khaliif magoolla waxay gebageba u ahayd idaacadayadii duhurnimo caashacuudiyanoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere ayaa si wada jir idinla socotiinayay tan iyo intaynu afarta galabta hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
habeen dhalad